ayamahan arrimo waxaa jirtay kursiga kursiga laisku haystay qeybteyda aniga iyo saddex gabdho iyo laba wiil oo kasoo baxday south west anigu arkana kursigaas laga keena dooda in aan danaynsanaynlaakiin alxamdulilah oo haddana la xaleeyay but dadweynaha waxaan rabay inoo soo jeediyo horta qaabab kala duwan baa tartankan sanadkan u dhacday alxamdulilahna waxaan kuaan ku faraxsanahay in horta aan guul aan ka gaaray dad badanna dacaayado kala duwan laga bixinaya anigana aan u arkay qaybta an lagu soo dara mise aan ka qayb qaatay meeshan kursiga oo ka dhacday si qalad loo helo loo dhahay in xaqna ahayn oonaan maxaa la dhihi jiray guddiga khilaafaadka oo aniga qaybteyda ay su-aalin oo waraysanin habkan maxaa la dhihi jira mise dacwad markii laga soo gudbiyo dee chance ay isiinin oo i weydiinin arrintaasee u dhacday iyo adiga waxaa kasoo gudbisanaysid anoo ay su-aalin bay iga gudbiyeen dacwad iyo meel kastana lagu faafiye horta alxamdulilah waxaan mahadaan mahad sina ilaahaygiyo maanta awoodda i siiyey in aan ka qayb qaadan karo doorashadan oona ku guulaystay alxamdulilah tanna aniga wax nafteeda aan u sameeyey ma ahan aan ugu qayb qaatay wuxuu ahay in aan soomaalida ummadda dhan soomaali iyo maxaa la dhihi jiray ummadda dhan soomaali in aan tusayo in aani maanta u joogo ayaka daraadooda aan daraadoodana meeshaan usoo fadhiistay in aan keeno isbeddel xagga soomaalida iyo dumarka xaggooda siiba marka saas awgeeda aan ugu soo qayb qaatay in aan kursigan aan usoo qaxaystay marka alxamdulilah maantay waan guulaystay waana la fasaxay aniga iyo gabdhihii kale iyo dadkii kale oo tiimka ku jiro la qabtay oo aan dareemsanan kulligeen in si qalad loo si qalad noola xukumay maantana waxaan rabaa inaan dadka wada sheego qof walba horta guushoo doonaya wuu gaari karaa aniguna maantay guusheeda wuxuu ahaa in aan wadankay dib ugu soo noqdo oo wax aan